bulshada ku dhaqan degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa cabiray dareenkooda ku aadan dagaalkii lagu kala baxay ee shalay ka dhacay degmada towfiiq ama masjidka caligaduud bulshada oo aan meelo kala duwan oo magaalada ah kula kulmay ayaa bixiyey dareenkan الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده runtii ilaah waxaan u mahadinaynaa subxaana wa tacaala bishaaraadka maalmahan oo iska soo dabadhacayo ugu dambaysa min aakhir اlintisaaraat waxaa ka mid ah macrakadii weyneed ilaahay mujaahidiinta subxaana wa tacaala gacantoodii markale kusoo celiyey magaaladii masaajidka caliguduud ama loo yaqaanay towfiiq runtii waxaan leenahay howlgalkaasi najaxay oo mubaarak ahaa oo ku soo aaday bisha barakaysan ee ramadaan ilaahina subxaana wa tacaala waxaan u weydiinaynaa ragga walaalaha howlgalkaasi qaaday koodii shahiiday shahaadada ilaah ka aqbalo koodii dhaawacmeen allah subxaana wa tacaala ilaah hanoo caafiyaan leenahay runtii aan magaamay balle erey salafi maftaax dhacdadii shalay oo kudheedii masaajidka alaguduud mase towfiiq meelele eraw may baan aragay macnaha guul eedhan weyn oo ilaahay subxaana wa tacaala mujaahidiinta sii magacaygu waa sabtow alxamdulilaahi rabbialcaalamiin howlgalkaas waa howlgal najaxay waa howlgal ilaahay kitaabkiisa lagu koryeelaayo waa howlgal aan ku faraxsannahay midkaas iyo mid ka fiicanna waan rajaynaynaa ilahay agtiisa wax walba ka sugan yihiin howlgalkii dhacay shalay iyo kuwii ka horreeyey intuba waxaa weye wax horta ilaahay lagu mahadiyo waay waxaan keensan karnana ma ahan waxaan muxuu ahaay samayn karnana ma ahan waa wax ilaahay lagu mahadiyo suma kadib waxaan ku mahadinaynaa ragga mujaahidiinta ee habeen iyo maalinba ee dhiigooda iyo dheecaankooda iyo maskaxdooda iyo muruqooda u taagan jubbada dhexe iyo guud ahaan soomaaliya ayaa si aad ah looga hadalhayaa weerarkii ay shalay militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen masjidka caligaduud